alma qaba bad waxaan rabaa quick comment inaan inta ka sheego anoo ku aqoonin aan waxaan rabay inaan essay kaa qoro yar halkaan fadhiyo maxamed la dhaho thank you ayaa igu beeraya in maxaa la dhahaa puntland aan wax u qabanno waxna ka qabsano marka thanks maxamed maskiin waxaan iska ahaa xaasley ah maskiinad xaasileya caruur yareerna korsanaysaa iska ahaa marka maba ku jirinba soomaaliya marka thanks to maxamed once again cnn a waxay qabaan hero of the year marka maxamedaan la xiriiray maxamed maada emailkaagu soo helay it was too late laakiin next year aan qabanayna haddii ilaahay idmo waxaan kaloo rabay inaan kuu sheego boston university center for globical health ah waxay suubinayaan million ee rabaan inay malaria ku daaweeyaan africa marka asna emailaan u diray aniga ninkii waxaa isku dhahnin insha allah waa kuusoo forward gareena imaatin wanaagsan waxaa la yiri mother like a daughter waxaan rabaa tix yar inaan halkan ka sheego I, I am not as good as you like waa dadaalayaa qiimaha uu wada jirka leeyahay marka waxaa la yidhi markii la iscaawiyaa aqliga taliyaa koraa aqliga lagu nabadgalaa colaadana laga baxaa markii la iscaawiyaa cabdigii rabbigii baryaa cibaadada buuxshaa cafi eebihii dalbadaa markii la iscaawiyaa gafkaaga la soo ceshaa ilaah caradii baxdaa rabbina cafi laga dalbadaa markii la iscaawiyaa daruuruhu kuu curtaan caleen iyo ubax dhalaan caano iyo subag laga dhargaa markii la iscaawiyaa carshiga naxariis ka timid sidii cadar kuu da-aa dadkaagu miro cunaan markii la iscaawiyaa markii la iscaawiyaa cabshiga naxariis ka timid sidii cadar kuu da-aa dadkaagu miro cunaan markii la iscaawiyaa ceebtaadu daboolantaa caaydaadu ammaan dhashaa cidladu wehel yeelataa colaada iyo gaajadiyo kuwii maalmaha culus dhulku isku caawiyaa samadana laga caawiyaa marka soomaaliya meel walbaan joognaba aan iscaawino wax aan istarno tafaraaruq waxba nooma tarayo waxaan kaloo rabaa inaan iniin sheego xafiisan waxaan ka furay liibaan shiidle agtiisa harrison aag markaa inoo timaadiina idiin sheegaynaa waxaan qaban doono tomorrow open houseki waaye waxaan kaloo rabaa inaan idiin sheego inaan aan soo wadno somali t v oo magaceedu loo bixin doono daryeel taasoo aan ku daryeelayno diinteenna sheekh cusmaan maxaadaro noogu jeedin doonaa ku saabsan qoyska iyo saan ilmaha u korsan lahayn qurbo waxaan kaloo ku daryeelaynaa caafimaadka dhaqankeenna asalaamu calaykum